asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid waana sheekooyinka aanu ka soo dhex saaro sooyaalkii soomaaliyeed iyo taariikhdii lasoo maray ama aqoonta soomaalidu ay u lahayd cilmi nafsiga iyo waxyaalaha kaleenta ee khuseeya waana haddii eebba idmahayo sheekooyinka inoo muujinaya dadka isku xidhnaantiisii is-aqoontiisii iscaawintiisii isu imaadkiisii istixgelintiisii isbarashadiisii iyo howlaha la midka waana xubinteenna murtida maanta ee dhinacyo fara badan kobac uga ah afka hooyo waana xubinta murtida maanta ee lagu toosiyo howlo fara badan oo nolosha qaybaheeda kala duwan xidhiid la leh waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno waa xubin haddii eebba idmahayo markaad dhinacyo badan ka eegto ku xasuusinaysaa erayo laga yaabay markood inay dhinteen erayadaasoo noqon kara kuwo ku soo aakhara toosay isla xubinta dhexdeeda waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno dhinacyo fara badan ayay tusaale inooga noqotaa xubinteenna murtida maantana waa mid ka mid a haddii eebba idmahayo saddexlaydeennii farada badnayd taasoo ahayd badweyn afka hooyo caanku ah waana mid ka mid ah sheekooyinka caanka ah ama laga yaabo inay noqdaan sheekooyinka haddii eebba idmahayo nolosha qaybaheeda kala duwan raadka ku leh waxay leedahay xubintan iyadiihii haddii eebba idmahayo waxaa la yidhi saddex waa la canaantaa waxaa la yidhi saddex waa la canaantaa saddexda la canaantaay waa kuwee dee waxaad garanaysaa ummadda oo dhan inaan la wada canaananin oo canaantu aynan ahayn shay looga baahan yahay inuu joogto ahaado ama shay iska ah si joogto ah mid qubane u ah oo mar kasta la raba inay canaantu iska taagnaato ma aha canaantu waxaa la yidhi saddex waa la canaantaa ballan ruuxa cidleeyey carruur diin la baraayo iyo caaqil aan telinaynin saddexdaaba waa la canaantaa ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta u fiirso waxay ku leedahay saddex waa la canaantaa carruur diin la baraayo ballan ruuxa cidleeyey caaqil aan talinaynin saddexdaasba waa la canaantaa carruur diin la baraayo waad ku khasban tahay inaad canaanato dadawaryaha akhri kitaabka akhri waryaha looxa dhig waryaha xarafka aad saa dhah waad ku canaanato waad ku khasban tahay sababto aad diintii eebaad baraysaa waad ku khasban tahay marka inaad ku canaanato haddii eebba idmaayo ballan ruuxa cidleeyeen soo ballan maynaa lahayn maxaad ballantii ku ilowday maxaad ku daahday maxaad u damamartay maxaad ballantii uga baxday waa hawl iyaduna nolosha qaybaheeda kala duwan xidheed la leh oo waa ballan ruuxa cidleeyey sidoo kaleento waa caaqil aan telinaynin ninkii waa caaqil waa nin caqli badan waaka haddana ma talinayo markaba inaad dhahdo caaqil yahow maxaasid baad tahay ma doqon baad tahay miyaad cadhaysan tahay ma cuqdad baad qabtaa maxaa si kaa maxaa dhacayo arrimahan aad uga talin ladahay maxaa dadka waddada fiican ugu sheegi ladahay maxaa inaad dhahdo oo caaqilka laftiisii la canaanto ayay keenaysaa marka waxaa la yidhi saddex waa la canaantaa saddex waa la canaantaa ballan ruuxa cidleeyey carruur diin la baraayo iyo caaqil aan telinaynin saddexdaasba waa la canaantaa bayna leedahay saddexlaydeennan maanta mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa wax la yaqaana guurso wax la yaqaano ha lagu dhale wax la yaqaana guurso wax la yaqaano ha lagu dhale